Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Xasan Cabduqaadir ayaa xariga ka jaray dhismaha saldhigga booliiska deegaanka Awdin leh. Munaasabadda xarig jarka saldhiggan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro, taliyaha qeybta booliiska gobolka Bay iyo mas'uuliyiin kale. Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Xasan Cabduqaadir ayaa ka warbixiyay muhiimadda dhismaha saldhiggan.
dardaarta saldhigan walbi deegaankan eeda muhiimanka haay saldhig in hala ramadaankan ramadaanshey markay unu kooyanay meel jirid ee ka dhisanoo mandilahan an dhisan iyo dadlaka hiraay saas dartiya marka deegaanka eed muhiiman ee amniga magaalada baydhabo xitaa muhiiman ew in saldhig sida an qurux badan si un wiin lan haloona eeda an ka faraxsangna walaay hadda ku dambeeya adeega dowladeeda la hasiin dhowaaya ku faa'iidaysada walise gaara in kama hadnagay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis oo usuurna nii amaray waana nii hogaamiyahaya markasta in adeega dowladeed lan dhowaayo dadka shacabka eh oo meelo fogfog jaro waana dowladnimadana diyaaran ah in maylaan raayus markasta arrintaasay nii hogaamiyo nii buraarajiyo intiiba tabar deeri korto waa laku qabado karo waa laku qabado iyo angmahadnagaan wala kale angmahadnagaana hay-adda gacan noosyadii in saldhigan araadanka dhistayaan angmahadnagaana nes foundation la raaw dadka reer awdiinle iyo deegaankan guud hanka dhagangna laantimanen dhisma lahayna hoob isan dowladnimada isan garab ansii lahayna isan iniska talada lahayna oo markiin horeb dad dowladeeda isan in haada lahayna ma dhisma fadna saldhigan haddana walisan ku rajayna saldhiga in la ilaaliyo in qalabshay la ilaaliyo in adeegii dadka lanka fuliyaay oo saldhig fuliyi jaray lasiin ku halo taliyaha qeybta booliiska gobolka bay gaashaanle aamiin maxamed cusmaan ayaa ka mahad celiyey geedka maalin nin sharaf lew maalin unu farax sogno dhammaan ciidankii booliiska meel kasta rooga ilaahay ama haddaas iskale geedada awdiinle waybaa laka dhisay saldhig ankafayle oo saldhig intii la dhisay saldhig ankafayle laka dhisay marka ilaahay way ka rajayaan inti ilaahay meeladaayis umuta lanka cadaalad fala oo ciidamada booliiska oo degmadan roogan waybaa lan sheegay ama la faray intii saldhigan war siin dhisi sallan suubi war siin qalabeey marka mayle faday qalabkaas iyoona saldhigan mas-uuliyadiis wayba saaranta lanka taliyaa saldhiga eh yo saaranta wisi la kala hisaabtame umuto shacabkan oo deegaankan ku nool wayba laku faday intii hore saldhiga handaawodan walaay garti saldhiga laka qaada dhismaha saldhigan cusub ee laga hirgeliyay deegaanka owdiinleh kaasi ayaa ka qayb qaadan doona dardargelinta howlaha shaqo ee booliiska deegaankaasi